ehelada marxuumkii la dilay kadibna la gubay ayaa dowladda federaalka soomaaliya waxay ka codsadeen dadkii falkaasi ka dambeeyey in cadaaladda la hor keeno axmed mukhtaar dowlo oo ahaa ninka oo ahaa nin garaashla ah kuna shaqaysta farsamada samaynta gaadiidka ayaa khamiistii lasoo dhaafay si argagax leh loogu dilay xaafadda toofiiq ee degmada yaaqshid iyadoo dilkiisa uu la xiriiray fal haybsooc guur ah wiil uu adeer u yahay axmed dowlo ayaa la baxsaday oo mehersaday gabar daris ay ahaayeen taasi oo keentay falka muranka ugu dambeynna sababay dilka iyo gubista marxuum axmed dowlo ehelka gabadha gaar ahaan hooyada dhashay gabadha ayaa si weyn uga dooday in reerka uu ka soo jeedo wiilka uusan guursan karin gabadheeda waxayna khamiistii galabteeda ku weerartay iyada iyo koox kale oo haween iyo rag isugu jira garaashkii uu ka shaqaysanayay axmed dowlo oo aanan ka fogeyn hooygiisa kadibna halkaas ayay baangado iyo gubis ay isugu dareen oo ay ku dileen mukhtaar obey oo ah aabbaha dhalay marxuumka la gubay ee la dilay ayaa ka sheekaynaya gabadha iyo wiilka arrintooda sida ay ku soo bilaabatay
waxaa dhacday bishan hadda naga dhammaatay dhexdeeda aa wiilkay cidda gabar kala baxay wiilkayga wiilkiisa aa gabar la baxay waa soo mehersada waa keeni guri caarish beelay tageen hooyadeeda inta guriga noogu timid hooyada markay noo timid waxay tidhi gurigay eeyaa galay gurigayga eeyaa galay een gabartayda ma guursan karo makas haweenkii shoo barayn ugu qabatay ilaa ilaa gabadhii laga soo siiyo waa la celin waaye haweenkii waa la wada meesha gabadha fartaa laga soo saaray waasoo gurigeeday keensatay guriga markay la timid waxay tidhi ana ninkaas anigaa jecel haweenka hari maayo maalinka hari maayo iska kay dil haddaa rabtiin wouna i qabyaa
mid ka mid a xaasaskii uu qabay allaha u naxariistee marxuum axmed dowlo ayaa sheegtay iyadoo ilmaynaysa inay aamini weyday geerida ninkeeda markii ay maqashay oo telefoon loogu soo sheegay
telefoonkiisaan soo wacay marka waa aamin waay telefoonkiisaan soo wacay telefoonkiis makaa soo wacay gabar oo adeerka qaba ayay qabate gabadha waxay tidhi axmed aabiyaan axmed woo dhintay ilaa u naxariisto axmed ma dhintaa dhagtaada muu joogaa axmed darinaa lagu daboolay biswaay woo dhintay waa aamin waaya haddana qof kalaa soo wacay woo dhintay halidha axmed ninkaas wuu gudeeyay ilaa u naxariisto si ay dhiidoo jiraa waa lasoo baarooya markaasaa sidii aan ku imaaday marka meedkiisa soo ambalaasta loo celiyo si ay dhiida loo qaadeen aan ku imaada saddex ciyaalaa u dhalaalaa iga dhinta wiilay gabar ayay joogaan gabarta shan jiray u socotaa wiilkan saddex jir
macaaney mukhtaar oo ah gabar la dhalatay marxuumka la dilay kadibna la gubay ayaa dhinaceeda sheegtay inay ka codsanayso shacabka soomaaliyeed in la soo qabto dadkii ka dambeeyey dilka iyo gubista walaalkeed
waa ujeediin falxumada loo geystay walaalkay axmed mukhtaar saalax meel alle meeshaa joogtiin kulley wax idinka maqan ma lahan warbaahinta social mediaha wax walba waa laga soo baahiyey marxuum axmed dowle anigoo ah walaashiisa waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed meel walboo joogaan in nin allala ninkii dilay in nala soo baadigoobo nalala soo qabto walaalkeen nololna aaro alxamdulilah teeda kaleeta waxaa jirto warbaahin oo si khaldan waxyaabo loogu sheegay aniga runta haddaa idin sheego waxaan nahay dad la dhaho ajuuraan ajuuraan ninkii yaqaana yaqaano annaga waxaan nahay ajuuraan warxumada nala gelinaayo ee facebookyada iyo youtubyada ha nalaga dhaafo
ugu dambeyn aabbaha dhalay marxuumka la dilay axmed dowlo iyo gabar yar uu dhalay ayaa sheegay inay sugayaan hanaan cadaaladeed in loo sameeyo kiiskaasi waxayna gabadha yar sheegtay in laga dhigay agoon balse ay ku qancayso in dadkii falkaasi ka dambeeyey tiirka cadaaladda in la geeyo cadaalad rasmi ah aa laga rabaa dowladda hay-adda waxay adduunka joogo dowladda waxaan ku codsanaynaa cadaalad cadaalad inay lagu maamusho abeesi xunaa loo dile dhimashada dhimashada aniga waa ku kalsoonahay aabee waa la gube aabee waa la gube agoonay naga dhigaan aabee ninkii dilsiibkaa daalaysku saaro
reerka falka argagaxa leh ee geystay sidoo kalena gubay oo dilay maraxuum mukhtaar axmed dawlo waxa ay degan yihiin guriga marxuumka la gubay uu deganaa guri ku dhegan waxaana u dhaxaysa oo keliya hal boos dowladda soomaaliya gaar ahaan taliska booliiska ayaa shalay sheegay inay gacanta ku soo dhigeen shakhsiyaad kala duwan oo lala xiriirinayo dilkaasi loo geystay marxuum axmed dawlo oo noqday fal argagax leh iyadoo toddobaadkan toddobaadkii lasoo dhaafay oo shalay ugu dambaysay magaalada muqdisho iyo hareeraheeda ay ka dhaceen dhacdooyin kala duwan oo argagax leh taasi oo ilaa hadda qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed dal iyo dibadba ay si weyn u hadalhayaan